بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همي فايلة كلنت فايلة أخياري نبي بوست روغتين اسول بوستيني دقايتان باها كدواada barnaamijka kulanku warsan oo waqtiyadan oo kale ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku raaba hamiinka jimaadaha sabtida howdaasa hamiinimo isniin ow talaadinaya howdaasa taariguniya ka beeganta tumista diida bilo lamaade febraayo sannadda labada kun iyo tumid todobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimadan uun isiin hayn isiin dhega doontaan haddii ilaahay u sar waliba ku mid eh weliba ku sii darahaya dhimashadii weliba dadka harididahay cudurka markaas shigambiyoodka lankasow ee ku dilaacay dhowaan deegaanka buurdhuxunle ee gobolka bakool walina la sheegay in xilligan cudurkaasi on amudan tirada guudkan intiisa cudurkaas meelaha ku dilaacay dhimashadan iyo marayta labaatan iyo saddex qof oo cudurkaas aan dhimatay haydadhaantiin dambayti oo ka eedan in wallakuqabada cudurka shibanbiyoodka ee deegaanka buurdhuxunle xilligan faraaba aan kahaa iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheegi doontaan oo maamulka degmada weeji dirow qodobada saas oo kale kulanku warsan dhegaystayaal amiinnimadan uunasiin hayn isina dheegi doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh wafdigiisa horkahay xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo markaas gargaar dhinigii weliba abaaro wallakuuqabadow iyo wadan weliba iyo geeka deerena magaalada xuduro ee xarunta gobolka bakool walin iyo lukulmeena guddiga abaaro ee maamulka gobolka bakool islamarkaasna ka wareejiyeen beese ee oo lankatirgali in abaaro ku jara deegaanadaas gobolka bakool wallakuuqabada kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo hoggaamiyay wafdigaas deeri magaalada xudur oo una arrimogaas kula hadalli taasoo kale qodobada kulunku warsan hamiinnimadan una seenghaynaysiina dhega doontaan haddii ilaahay u sara dhegaystayaal weliba ku mid eh taasoo kale weliba cudurka shubanbiyoodka dhibaatadiisa kahaaya deegaanka goobguduud shabeelow guddoomiyaha maamulka deegaankaas oo idaacadda warsan habooqidi weliba uuse ku qayli dhaamiyey dhibaatada ku teegin xilligan deegaanka goobguduud welina uuse sheegay in maamulka gobolka iyo kan degmada iyo hay-ado uuse anka baaqow in walla ku qabda dhibaatada deegaankaas ku jarta xilligan geeka oo taarigda iyana ka beeganta tumiista diida febraayo weliba iyo ka beeganta maalinta raadiyaha adduunka munaasabada shirgadisan oo maalinta tan la kuwiinayay weliba iyo ku shaldhiyana gudo dalka soomaaliya iyo weliba caalamka magaalooyinka shaldugun welina markaasa waraysi unusin ku hayne xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macallimow oo sheegow muhiimadda maalinta tan yeelata qodobadaas iyo qodobo kale iyoo ka jiraan walihaniisyada kulunka intaynu kugudu jirnay dhegaystayaal hasiin gudbiyi doonna barnaamijka weliba hasaare ee cabdulaahi xafaani cabdulaahi nuur aadan isina dirir si ay saalaxya farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan barnaamijka kulanku warsanya hawadayseen kulana barnaamijka kulanku warsanya gudagala qodobkan ku horeeya hamiinimadan kulankuna ka fiiriyaan weliba usanagadeeya deegaanka buurdhuxunla toddobaadkii lahadhaaf iyo weliba markaas ku dilaacay cudurka shubanbiyoodka welina la sheegay in dhibaato badan xilligan use kahaaya bulshada reer buurdhuxunla dhimashada dadka xilligan harididii cudurkaasna la sheegay in iyo diireysa labaatan iyo saddex qof oo cudurkaasan amudi tirantaas ku badanna iyo anjiifan cudurka shubanbiyoodka kaydhadhaan oo weliba arrimogaas ka eedan in wallaku qabada weliba mardhawaati idaacadda warsan waraysi kulaweelatay guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid cadow cabdiraxmaan oo idaacadda warsan arrimogaas un ku warmay
jeceelow reeriyada maasanta deegaanka buurdhuxunle deegaanka buurdhuxunle kaloorii ku dareeri kaloorii ku dareeri waa ku ciidan zaa'idahayo oo deegaanada kale oo buurdhuxunle hoostooyo ilaa ku aruuriyahay marka dhibaato weyna meedaas ku jirta dhowaan weliba sheegtay oo waraysi idaacadda warsan kiiluweelataada ku warbiiday in dhibaato badan deegaankaas cudurka usa kahaaya oo maalinba maalinta ku dambeyta dad horle usa harididahayo cudurka mayaha korari oo weliba dad harididi cudurkaas jarte dhimashana jarte ha dhimashaheeda iyada jirta tirada dhimashada ilaa tumay malaha ay tahay labaatan iyo shan qof oo afartanka damboyti geeka dhamadeen oo labaatii koo ahaytay afar geeka darsantay labaatan shanaad dhamatay jiifka hata dadka oo jiifaa oo daawadooda socota way waa lixdan iyo shan qof ha jiirta lixdan iyo shan ha jiirta ilaa iyo tan dadkan dhimid ee cudurka shubanbiyoodka ma dadkii horey ee njiifi isbitaalka ee cudurkaas ee maalmoogiinku horeeya haleelyaa mise dadkii u subaayay dhowaan harididiyo cudurka shubanbiyoodka ha intii hore oo dhamadeen la jirta ilaa iyo shalayna waa dhamadee jirta marka geeka oo kale afara dhamatay marka maalin kasta saaso maalin kasta saaso maalinka keerta afar dhamadaysa may gurmad alansoobay guddoomiye tan intii cudurka uu sameeyey laasku dilaacay ee wal ee gargaare la deersi ee gurmadka eedan la suubiy jarte jacayla uu soo dhaqtay horta marka deegaanka boordhaxolle way galanta kahaye nimanka shabaabka ee dawladda galanta ma kahay taasi ahaatee goob caafimaad oo meelo ku dhisan oo hata caafimaad aan shaqaysiina male marka hore oo cudurkan xadiyay farmashooyinka daawooyinka yaalay in walaaseen la isticmaalay dad ma jira ee caafimaadka caafimaadka aqoonle oo deegaanka sida roogan la jira m c s ku meelo ku dhisnaa jiray wal bishan kalanta ka haytay ku shaqeeyay jiray roogi marka may suubiyeena xaaladaas madii aadheedi inti oo guriyaal diyaariyaan oo kalorey meel oo kalti oo kala suubiyaan dadkii haytiya hoolu waday marka daawooyin iyo maya ku deerina dhinaca xudur ilaa iyo baydhaba yaa si degdegin la ugeysi iyadoo daawooyinkaasay ganacsata hadhiibeen balshoona hay-ad caafimaad hadhiibti degdega saliilanka geysi daawooyinkaasa isticmaalahaya daawooyinka filanga oo weliba waktigan walla kuuga bada kor xaalada titio ee iyo la ildiryin daawooyinka ka filan yihiina jecelo daawooyinka u hatan seedi oo ilaa yatan yaalan marka falantoo ka falan leero koramae waa daawooyin oo marka linjey eed la isticmaalay marka falan dawola dawolaaan ku jirta meela mudane guddoomiye meelo dadkaas laka daaweeyahay ee xarumaha markaas lahadeersiyow waktiga cudurka iyo haleela eed iyo markaas lanku dayriyahay oo weliba xarumo markaas dadkaas laka qaabili korma ee yaleer yaleeri maamulka kiika in dadkaas gargaar lansuubi oo lahadeersi meelo xaalada ditiyo lakuku tacaali karo weliba laku qabado karo sida weejid oo kale mafay lahayna in deegaanada lahaku qaado weejid laha lahan gudbi markii xaalada titiyo kusii darta jecelo humta melio fogaan weyb waa nimanka galanta ka hayan ogde nimankii shabaabka nabadiid ka hayo degmada weejina ciidamada dawladda galanta ka hayta hase ahaatee gaariid oo hata shaqeeya oo meelaha u qaadan karo dadkaas bukaanka ee dhan hararo karo oo yaala male marka ma dabta ay qasabaase maadaama bulshadii deegaanka shacabkii uma xukumaani ay shacabka sida daawolika geysii kormeylika geysii marka maadaama roogaan dad caafimaad eh oo aqoonle dhinaca caafimaadka eh meelo roogan daawooyinka lanka talagalay haddii inu dhiibna degdeg qaadaayan markiiba meelin lakabalamayo ku qaadaayan dadka caafimaadka ayla meela roogan marka xaruritaan fiso dhibasaaid ugu kuwe mar haddii aad sheegtay in maamulka shabaab meelaas usa galanta kahaayo usa ku armiyow al-shabaab ma in dadka lan gargaara oo weliba daawooyin la deersii ama dadka meelalaha ku qaadi ya diidena okay jaceyla ukasurta nimanka shabaabka nimanka shabaabka dhagankiyo leyin hataa mararka qaar may diidaan laku yaabay daawadan hayata ibrahim qoyti malaha la geliya untay raayaan hadiiba dareemas xeer may deersay daawooyin ganacsata inti lacaga dhiibaan daawadiisa asaka gadaan daawooyinka bashisaas la kasheena marka gaadiidkii laha karoro fadiina male dadka markaadawna hata eraayan walba baamashalowlamantaas adiibogda marka may kadagaalama hayne inti daawooyinka sidaanka dhaqsiya badan wanka geysina bis maysan la gudboon maamulka kikin deegaanka buurdhaxunle maamulka degmada weejid iyo hooskooye maysan la gudboon oo dadkaas laka badbaadiye kor marka malinka badbaadiye kor horta ilaahay badbaadiye kor marka hore tanmamaad meel walba in qaylihayn hay-ado caafimaadka an qaylihayn may sheegahayna anti daawooyin degdega laha la deera naftiya daawooyin oo una dalmaad suubinay oo la deersiye jirta marka meel walba qaylihayn marka daawooyinkaasi hadii deegaan alxamdulilah ilaahay walaa kusheen alxamdulilah leere laakiin badbaadana insha allah bidillahi karim inka yaraan maalintii cudurkaas shubanbiyoodka meelaas ku dilaaci meega lahanjiifiye oo cudurka ha kadhiye tir ahaan markii xog waraysiisan suu bidan maalinta inkiraa ilaa iyo lix qof toba qof oo kale iyo hagalaas ilaa iyo lix iyo toba oo kale hagalaas marka dhimashada intaan keen sheegay geegsideedii anti afar dhimatay dhimashada ma badana ciyaalkan badana ciyaalka guud ahaan dhimashada labaati iyo dhowr qof yaa marahayta xilligan ee, waa ee, wayl erokore cudurka kusii daray oo weliba ee, sidoran yaha deegaanka hadda ee, faraa-usa ankahaaya ee, dhaydhadhaantan dambayta ee uu ka maamulka kii ka dirawmayay maamulka degmada weyjid ee, ma qayladhaha diray ee, deegaankaas soo hoos kureeyo degmada weyjid buu dhaxlan leerow ee, dhibaatooyinka waata sheegahayn iyo ku jira sadanka dhaqsaha badan dhammaan ciddii khusaysa ee hay-ado caafimaadka anti degdeg laaladeera daawo daawolaaan ku jirta meeladan wadadaamo sheegan iyo hatada kanagahayna meelo dhibaato ku jirta gurma degdegelangabahayi degdegaan la deeraraa gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid cadow cabdiraxmaan oo waraysi siyaaya idaacadda warsan yaa kaasaaya mudane gudoomiye maasanta
adi mudan jecel waliba
bakaarka bagaashka ee waalo oflow widaayo aan walkale weelo waaysanaa wertinagdafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayle kuwaaye baryey hamaran behe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormanbarneeda bakaarado an aragay baakiyaago oo me e ii buskut waahey kolay kabuuhu haatolay ma aha isuna buskud buskud ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaalo oflow ku jeeyo
bismillaahi araxmaani araxiim may adameel walka boobahayo isheentay boob miyaalo bagaas gadasho layla roog adiina berka ku gal walaage ada ambaahanaytay banaadir inka bahafadi anta babuha bakaarow ma in lahayti bakaarka walaalo oflow dekeda banaadir babareejeyey bulsho anroono buwa laka oombaho buwa beefaylaho buwa bilaan i migal dhatiyo bagaash antiibadaneeyasa bakaarka walaalo oflow beesadin laseda wala bagaashlay ee bakaarka walaalo oflow dhatisku buuhaan hoo ana walsiinku bilbilaaw marag digaad jubbo oo kiiboytahaayay baaqulaysay bannaankaaska gadgadaayan haatow anhaynee bariime e bariiskii uslaka kari beri ha iinka darba kan eeda iinka bahaylay ada guraasa beecishayna eed anfaylayi hoo ada anbaahanta bakaarka walaalo oflow anka seew bakaarka walaalo oflow wayba kale kuko'on bahasana ooma krishtal ooma toob malaahilwa saabun maris cabitaan boqolaal nooce foyster samson
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaanu dhow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaanu dhogu sahatan dhegaystayaal qaybo hore ee kulunka warsan yaa ku guda jirna qodobka kale ee walayb waa amiinnimada barnaamijkuuna ka fiiriyaana deegaanka goofgudub shabeelow isuuna waliba isu ku midayaa deegaanada dhibaatada dhibaatada xiligan shuban biyoodka isaka kahaaya walina guddoomiyaha deegaankaas mardhawaati us idaacadda warsan habooq idin isu korbiyey shabanbiyoodka iyo xaalado markaas deegaankaas goobgudi shabeelow usa kakahaaya dhibaatada ka eedan walina usa qaydadhaanku muujiyey arrimogaas maamulka gobolka kan degmada iyo hay-adona baaqi anjeedi waa ko xuseen wardheer guddoomiyaha deegaanka goobguduud oo arrimogaas ku warbiyow
salaadantin idaacadda warsan deegaanka goofguduud shabeelow dhibo badan yaa ku jara abaar iyo oon iyo shabanbiyeed yaa ku jara eed iyada dhiban jara dhinaca abaarta waliba hadda adkigu ideerek noolena lamasaniya abaarsaday eed i eed ya baawon yan jarta waliba beligi dhinigona hada maaragna baraka awgin yaku jara dhib o saas ya jara tankala shabanbiyeedki hadda laahe meelda eraw en raahol meelda eraw sagaalon qof ya geeka dalasheene garantelshe goof gaduud waliba hadda oo maaragna adable iyoonay doyilkusheeni dad oyoon lixdan qof ayaa la sheegnay dhimashada hata walaa gaabanta alxamdulilah ilaahay aan ka mahadin een waliba wax intaas dhib ayaa yaa jira shabanbiyoodka aad in sheegtay guddoomiye ee ay in badan maaha ee dadka dhammaan ya wada saameeya mise owlaado iyo ee ee bilaanti aan badin Ee, shabanbiyeedka ma in badan yaha een langwiin oo waayale i iyaal i bilaanta an badanye intaas ya eedan dhibahay dhimashadana hata walaa gaabanta waliba waa shalay iyoona inta dhatiyo dhimasho shan qof leeyo dad oo ma aragna miil kaa holol raw karantiilyaale sagaalun qof giika ma aragna shibambiidka sadaari lijiyey iyoona ma aragna miilin oo deegaanka goof guduud jibaalow degmada olisheeni dad oo yoona aad lixdumeeye alqaab adasaasa iyo eed iyo eed dhibkaasun ku jara raaxolo deegaankan taan jirta kaa hol wali in jarta ha ada ilaa i baydhow iyoona inta inis jaran ada may lang dareeray lankiluqe ada afar saac oo kale
gudoomiye dadka markii laku reeba raaxolo laku sheenow jaraana dad gudaa ee deegaanka goof guduud shubanbiyoodkan ka ka haleelay dad oo deegaanka goof guduud gudaa ayaa isuuna daraad mado walaaroonadi hata hakawaynagi adablaaga oo ma aragna tuulyaalka iyoona bilidka jareedisba eed iida yahanka dalac hataanka waynagi wacyigelin maamulka kii ka sameeyey oo dadka markaas laku wacyigeliyo dhibaatada cudurkan iyo walyaabo sheenow sida markaas in qashinkiyo isku gubaan saharada in iyo isku dheerayaan wacyigelin maamulka kii ka sameeyey jirta eedan jarta qashinka iyoona walaasba isku kuuso isku gubaari eedi eedan wacyigeliy wiliba lang oo ma aragna arsan oo magaalada gudaaj iyo waardi ku hosaasa ayaan waali taas saasu nadaafad guda faylata waliba waha dadka oo hata lahaka dhiyahay ma inka badan aha tuulooyinka oo jarjare eh iyoonay dooyinka iyo anka badan dad oo ma aragna waayal ahoo saasa iyo dad iyaal eh iyo weliba anka badan dhimashadan hata gaabanta dad oo ma aragna hata shan qof iyo hata uurka iyoonay shalay dhatiyo ku dhimatay may hata eedniinka ka doranaha felabooyinkii oo ma aragna osbood yad la waaye ardaada laku waaye daawadaasa noo goosatay eeda dhibkaasan teegimi maysuu biyaasan markii dadka shubanbiyoodka ha asiibi lahasiin deersi ee deegaanka laha deersi may gurmad anfidiyaasan may gurmid anfidiyaanaha waliba waha m c edka yalla sheene miilala dhika dadka karantiila miililanka soobi biyolan dhaamiye baraaga biilanka shabe saasal welay waliba waha intaasaan suubiyaan waayahay markii laha kutaba gurmudka maamulka kiika suubiyaha jarta maamulka kiika dadkumada banaan haatoy hay-adi iyo weliba dhammaan maamulka gobolkiikan degmada oo galanseen kusiiyaya xaalada tan ee dadka markaas la ildaran shubanbiyoodka jarta maamulka dadkumida iyoonay dad oo gudda abaara oo ma aragna deegaanka laha kusaari oo eed eed in shaqeeyahayo oo ma aragna gobolka hala shaqeeyahayo saas gudda abaaraha oo ma aragna miilo kula shaqeeyo haasaas allaha biya jar dad oo ma aragna shaban biyadkaas i walaasay ku shaqeeyo hayo nadaafadiyo maamusha ku shaqeeyo hay oo guddi abaara ku mid ayaa jira waayahay xaaladda abaaro dhowaanba laa ku sheegay in dhibaato badan abaarta dhinijii ay ku teeganta deegaanka kiika maynan ku sheegi karta ooka deegaanka kiiday haalad badan yaa ku teegin abaarta lamasinu dadka eed i eed yaan tabar beeleeyan dadka dad oo ma aragna baadiye hoosaas dad gannaas marna dad beeroley saas ahaayan lamasin abaare yaka dhiday dadka maaragna eedyada gurmud anka baahanyin waliba waa antaas kun qofood yaka noolaha eelmale eelaantaasna eed eed shabeelow kumadi adalaha ku qaada honton iyo afar walood iyo wararka qodan haliinta walka jaran ma eragaw waliba waa horti hoob waroo lambasada jari warwayno goror b m malka aragaw antaas abaare baa ka dhiidi dadkaas dad eed halas ho gurmud an baahan waayahay gabagabadii waktigan baydhabiya roogta idaacadda warsan iyo hameenimadan waraysigan si toosa ninku dhasiya hayta safarka kiika ee baydhabaada hadda koyti may ku wajahanyi maa in maamulkaada lakulantuha mise in gargaar aada deersida dhinagii iyo caafimaadka may dareerka iya ini ana maamulka lakulma gobolka iyo kan koonfur galbeed ini ana lakulma numay buah daawadii oo falambooyinkii oo shabanbiyeedka nooya noo dhammaadan noo gohon shalay iyoonay geekaba eed iyada daawadaas ninku gohonta ini anam aragne hiyadun i walaun lukulmo gabolkaas gergaar oo degdeg elan hala ya dareerka i walaan gudoomiyaha deegaanka goobguduu shabeelo xuseen wardheero idaacadda warsan waraysi siyaaya kaasahay gudoomiye iidan mahasanta adi mudan walaan
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل فخارك طلبك بسلالة ايه الفرقان
ليو براكودو دسبداي ريد بكاركو الفرقان ليراو انت على فايل لشانيه ليرميلانجي
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan ha ku gadi agalshay dhan badsi la infayl
bakaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yaburoosinka hadhikiday bulshooyi igmogateen birlab i birdhede isku baabko ma ee bariimi isuguntuna iska baabko ma ee bakaarka qalabka dhismeeda ee alfurqaankii liinbaahanaayay qalab dhismeed liinka oon bahaaya bulshoytaas ogaada hobed islow baahidisa ka gada baraakiisar isbaalgiliida fadaasha berkada adoo ininbanna baabuurba inkorna dhalab dhisma bariime e way baaku kubabadaas ahe gudaayow bakaarka dhalabka dhismeeda alfurqaan ee bulshooy igmogateen bakaar qalab dhisme meeldhomba buulay ma ee alaabta baysiga ee ii bariiminimada liska dhaafay baraaki isar dhatiyo qalab walaagi isinkan ku baahanti oo beecjonna eed infaylayi bulshooy inkaseeda bakaarka qalabka dhismeeda ee alfurqaan qalab dhismeedka bakaarka alfurqaan buykasiisino eed dhahanka buuy walbaarin laylaka sheekurm ee hoo an walaago siinkuba bilaawo jiinkadda dheer igagaab ba'weyne noocayaal sheeshalkadiisan alwaax jijar igubiin musumaare nambar kasta le rinjo ayu nooc katanaashooyin handaraab ristiyaal sanduugyaal quful nooc kasta le ii burus iyo minshaar ii weliba alaab kale alaab dhism ee eed iyo eedun fara badan oo intilaanka koobo korna bulshooyinka seedaa bakaarka alfurqaan baqaarka qalabka dhismeeda ee alfurqaan wey
raadiyaha warsan ee baydhaboyaanu dhegeystaatan dhegaystayaal qaybo dhexe kulankiia sideerni qodobka kal waliba uu sanagadeeya deegaanada gobolka bakool weliba ku jare abaaro markaas dadkii duunyada saameeyey xildhibaanka ilaah ku doordow deegaanadan koonfur galbeed ee idriis cabdi dhakhtar dhowaan sheegay in iyo war ku qabda doonaan waana iyo gurmad insuubii doonaan dadka dhibaatada abaaro markaasi saameyti weliba usegeeh kofdus hogaamiyay deerina magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool walina iyo deertiina guddiga gurmadka abaaro ee gobolka bakool deeq beese eh oo walla kuuga wadow abaaro iyo markaas dadka duunyada ee meelaas ka nool saamaytay idriis cabdi dhakhtar oo ku warbiyow safarka kiijay iyo tirada beesada ee maamulka iyo deersiyan weliba is eray
waxaa jirtay hadda kahor fundraising aan ku qabanay jaziira lacag waxaa lagu dhawaaqay ilaa boqol iyo lixdan kun oo dollar in maxaa la dhahay loo geeyo dadka dhibaataysan ee biila'aanta haystay ee shubanka ah waxaana soo gaaray lixdan kun oo dollar lixdankaas kun ayaa labaatan kun aan ka soo qaadnay saddexda gobolaa loo kala qaybiyey labaatankan waxaan hadda aan siinaynaa maxaa la dhahay gudoomiyaha boqol gobolka boqol waxaan rabnaa inuu naga gudoomo waxaa kaloo jirta dadkii ballan qaaday lacagtaas tirada badneed ilaa ay hadda ma bixinin waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku bixiyaan si loo gaarsiiyo dadka dhibaatada ay haysato lacag lixdan kunaa la dhiibay boqol kun ayaa dhiman taasna waa markhaati waaye labaatankan kun waxaan u keennay gudoomiyaha gobolka boqol kor waa ujeedaan dadkan waa dadkii gobolka boqol ka tirsanaa shanteeda degmo ka mid ahaa waaye dadkan arkaysaan dad soo qaxay waaye oo waxay ka soo qaxeen badanaa degmada tiyoglow iyo buurdhuxunle buurdhuxunle waa la socotaan shalay meeddaraad waxaa ku dhimatay toban iyo saddex qof oo shuumbiyoodka ay u dhinteen waaye dadkii biila'aan ay la soo carareen dagaalada sokay daraaddeed ay la soo carareen dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed iyo guddiga abaara oo hadda lacag aruuriya lacagtiina haayo ummaddan ay ka baahan tahay ummaddan waxaa waaye biilaana haysato caafimaad xuma haysto shubana haysto waxaa haysto maxaa la dhahay raashin maba leba waa degmada keliya ee go'doonsan waaye oo tuulo tuulo u gudbaysa aysan jirin maxaa la dhahay waa go'doonsan tahay diyaarad bisaa lagu imaan karaa markaan waxaan u sheegaynaa hay-adaha samafalka siiba w m v ah
idris cabdi dhakhtar oo ku warbiyay safarka ki safarka kiijo ee geedka xudurga ka saadan iyo weliba beesada maamulka iyo ku wareejiyeen kulanku warsanya dhugeystayaashan dhegeystayaal qodobka kale waliba uu sanagdaya geedka oo taariikhdiya ataa tumay isadeeda febraayo waliba ayaa ka beeganta maalinta raadiyaha adduunka munaasabad shalgadisan waliba iyo ku shaldhiyeen guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba caalamka xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow oo ku warbiyay maalinta tan iyo muhiimadda yeelata waliba uu is eray
aad loo baad mahadsan tahay maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta raadiyaha adduunka unesco ay isku raacaaday shan sano ka hor in maalintan oo kale saddex iyo tobanka february loo asteeya inay tahay maalinta raadiyaha adduunka runtii waa maalin qiimo weyn ugu fadhida guud ahaan bahda warbaahinta soomaaliya sababtoo ah warbaahinta raadiyaha maatan maqalka weli waata ugu muhiimsan ee aadka ugu tirsan yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed adduunkana weli raadiyaha waa horay wuu sii leeyahay inkastoo mar uu ahaa ka ugu weyn ee xoogana had iyo jeer haddana weli waxaan isleeyahay wuu haystaa taageeradaasi sababtoo ah dadka adduunku ee hadda ee maaragtay soomaaliya ma haystaan dadka miyiga jooga social media iyo waxyaabaha baraha bulshada lagala socdo ma haystaan t v laakiin waa heli karaa raadiyo marka dad badan oo soomaaliyeed baa ku xiran raadiyaha sidaa darteed waa maalin annaga ahmiyad noogu fadhisa sidaasaanan maanta xaflad ugu qabanay oo aan maaragtay ku xusaynaa guud ahaan maalinta raadiyaha adduunka
waan gartay mudane xogaaye ma aaminsan tahay in wadamada kale ee soomaaliya ay ugu horeyso dhegeysiga dhanka raadiya dadka shacabka marka loo eego
soomaaliya waa sidaan ognahay waa dad waxaa la yidhahda oral society aada u khadlacan baa dhegeysta idaacadaha ayay qoraalka ayay inta badan ku liitaan iyo jaraa'idada iyo akrinteeda laakiin markay timaado dhegeysiga idaacadaha aad bay dadka soomaaliyeed ugu horeeyaan sidaasaana maaragtay ay weli u tahay muhiim tan idaacadaha ay kala socdaan dad badan ayaana weli aad u dhegeysto xataa waxaad arkaysaa gawaarida dadka ay raacaan yaryarka markay wataan waxaa keliya ay dhegeystaan intay gaariga la socdaan ama gaariga ay kaxeynayaan waa idaacado marka ay jeeri karaan frequensiyo ku dhexyaala gaarigooda marka aaday muhiim u tahay inay maaragtay weli warbaahintu ay dhegeysigu tahay inkastoo burjiga ahaan jirtay aanay ahayn oo waxaa dadka ay xilliyadii hore ama ka hor maaragtay lagu burjiyo ama markii dowladda ay burburtay xilligii sagaashanaadka horaanteedii in dadku ay hal meel hayata isugu yimaadaan keliya galabtii la wada dhegeysan jiray b b c dadkoo dhan hal meel isku iman jiray la kala warqaadi jiray hadda waa laga baxo warkii wadaacadaha somaal jooga oo meel walba maaragtay warkii ku wareeya waxaa jira baro bulsho marka xooggii ay lahaayeen ma laha laakiin weli waxaa la oran karaa waa hormuudka bahda warbaahinta marka soomaaliya laga hadlayo meediyaha ugu weyn ee dadku ay isticmaalaan waa raadiya waan gartay iyaga naftirkooda raadiyaasha maxaa la gudboon mar haddiiba dadku ay si fudud oo bilaasha ay u dhegeysanayaan meel walba ay joogaan
raadiyaasha waxaa laga rabaa inay mas-uuliyad weyn ay qaadaan oo mar walba aanay ahmiyad seenin dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka maaragtay ganacsada waaweyna oo ay dadka aan codka lahayn maaragtay gabadha soomaaliyeed ee kismaayiigeeda joogta iyo tan joogta maaragtay albuur dusheeda macanaha ku ruxanaysa inay fursa siiyaan oo ay dadkaasi la hadlaan weliba xilligan oo hadda aad mooday in warbaahintu ay naga leexisay arrimihii taan ka hadli lahan biniaadamnimada iyo abaaraha jira ama aad ugu mashquulna arrimihii siyaasadda hadda waxaa rabaa maadaama arrimahaas hadda ay naga dhamaadeen in warbaahintu ay ahmiyad siiso sidii dadka abaaraha jira iyo dhibaatooyinka jira iyo ay aad macnaha usii lahaayeen sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaatada haysa loo caawiyo loola ogaado xaalkooda
ibrow yow iduwinku wargab idoontayada sifaday alaab dhismiha maras weydiisiday estoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaanikijeen maay maytubelin maarnayso oo magaaja ka qoran gudaha gudaha galaad haba maarigaas
walaagi alaabhay ruugi arintan la fisheenay adiina wadila aytahamara galab ismku doonade alabtayki bakoe agluwa hada edebni doorku doora itibaarni walyara xukuumada fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aan isgooshana eedaga ho walbilin inkiraan almuweera alaab dhisma walku koombahay afar doorla iskorsaartii idoolay dhisitii aarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yagaa ruursin imoogatag iligmarooduwa ayuunku dhoora edeegfaylahowa alaabtisma kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabay ummaanwi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne
qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsan yaa ku guda jirna dhegaystayaal qodobka kal waliba uusanagadayo maalintii shalay hayti golayaasha baarlamaanka ee somalilan waliba iyo ansixiyeena in dowladda imaaraadka carabta iyo saldhig militari ku samaysadaan dekedda magaalada berbera ee maamulka somalilan welina markaas arrimogaas ku biyi diiday oo weliba dibuu ku muujiyey qaar ku mid a axsaabta siyaasadeed ee maamulka somalilan iyo weliba shicibka reer somalilan wasiirka wasaaradda duulista hawada somalilan weliba usoo ku warbiyey arrimogaas iyo weliba qaabka heshiiska usandhi
waxaan u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waynagu cusbay inaanu saldhig militari bixinaa waa waa arrin ku cusub oo ugub ku ah somalilan marka waxaanu ku salaynay waxaanu uga jeednay wadatashi hab wadatashi oo go-aankana iyo taladii iyo kalsoonidii annagoo ka haysana baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskiisa saa ku galno oo halkan ka abla ablayno maxaan ku idhahdaa shuruudihiisi iyo wixii o dhan iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahaanu ka wada hadalnay eanu isla waafaqnay dalka imaaraadka carabta jirkii saxaabaha waa arrin aan caadi ahayn shir aan caadi ahayna madaxweynuhu wuu dalbaday inta badanna kuwa sidaa ku doodaya xildhibaanada baarlamaanka wakiilada laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shir aan caadi ahayn isugu yeedho labada gole way ka duwan tahay waa inta waa waana intii waana intii ka dareertay baan filaya inta sidaa ku doodaysa waxa weeye wixii lagu heshiiyey waa macruuf idinku idinku baad baad saa arkay iska hor imamayaan waxa weeye inuu saldhig milatari u isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale haddii laga soo dejiyo baamushta badeecad baamushtari ah oo diyaarad baamushtariya timaado ama maandooriye laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeena ahayn macna laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo dee lama ogola dadkunbaa halkaa ka eegaya xagga milatariga waxaan ka soo galay madaarada waxay xukuntay hoos yimaada wasaaraddeeda ma jirto digreeto madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yihi madaarada waa sifilyanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaraddeeda wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baanu leeyahay inaanu qayb ka noqono madaxweynuhuna xaq buu leeyahay cidduu igmanaya isagaa xaq u leh kow shilimaa waxba tari maaya waxa wax taraya waxa weeye wax u aayo dalka iyo dadku ay u aayaan annagu markaanu eegnay soo jeedinta imaaraadku siduu wax u arko iyo sidaanu annagu waxu doonayno si aanu isu waafajinno waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumaddana qurmaa xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadho oo shan iyo labaatankaa sano socda inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama kakiraynta dalka isu dalka imaaraadka carabtu inuu inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madaalkeena berber saldhig military marka annagu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo inoo qabtaan oo ay kow ka tahay waddadaa isku xidhaa berbere iyo wajaale oo ay hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobiciisa waxay ahayd waa ra'yi soo jeedin bay ahayd in lagu dhiirigelinaya
wasiirka duulista hawada somalilan oo ku hadlayay heliiskii dhammaray maamulkaas iyo weliba dowladda imaaraadka oo ka eedinayay in imaaraadka iyo saldhig militari ku samaysadaan berberiyaakaas ahay guudahan beedkaasi aan dambeeyey barnaamijka kulanku warsan ee uu ka idaacadda warsan dhegaystayaal kula daratan barnaamijka weliba saare cabdulaahi xafaani jeceelweysan darasiyay qayse farsameeya intuna barnaamijkan koolamida dib ku kulmaan hamiin feyle